madaxweynaha dowlad goboleed galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa si rasmiya xarigga uga jira xarunta daaweynta iyo daryeelka xoolaha degmada baxdo munaasabada furitaanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta sare labada gole ee dowladda galmudug maamulka degmada baxdo iyo qaybaha kadana bulshada xaruntan ayaa ah mid muhiim u ah kobaca dhaqaalaha deegaanka iyadoo si gaara diiradda u saaraysa caafimaadka xoolaha ee lafdhabar u ah nolosha dadka reer miyiga ee ku nool degmada baxda iyo deegaanada hoos yimaada xaruntan waxay noqon doontaa goob lagu bixiyo adeegyada caafimaadka xoolaha baaritaano tallaal iyo wacyigelinta la xiriirta daryeelka xoolaha ee degmada baxdo iyo deegaanada hoos yimaada madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoqor ayaa sheegay in xaruntan ay qayb ka tahay dadaalada dowladda ugu jirta horumarinta adeegyada asaasiga ee bulshada gaar ahaan xoolo dhaqatada waxa uu isku tilmaamay in dowladda galmudug ay sii wadi doonto mashaariicda la xiriirta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada loo hayo ee galmudug xarunta xanaanada xoolaha ee degmada baxdo waxaan ku ammaanayaa dadaalkeeda wasaaradda iyo saaxiibada inaga gacan siiyey aad iyo aad u mahadsan tihiin sidoo kale waxaan reer baxdo idinku ammaanayaa inaad mashruucii la idiin keeno idiin yimaado baahi loo qabo deegaankiisa iyo soo dhoweyntiisa iyo qaabilaadiisa aad markiiba diyaar idinka tahay dhulkan intaan la eg oo laga dhisay laga hirgeliyey xarunta xanaanada xoolaha in hal idinku deeqay waxay ka mid tahay dowladnimada iyo horumarka sida diyaar loogu yahay ee reer baxda caddeynta muhiimad gaarahay noo leedahay ama xarumaha la midka ah sidaan la wada soconno dhaqaalaheenna dalka wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha maadaama xoolaha ku tiirsan yahay in la daaweeyo xoolaha oo laga shaqeeyo caafimaadkooda waxyaabaha noogu muhiimsan oo bulshadeennu ay dhaqaalaheeda iyo horumarkeedu ku jiro marka waxaan leenahay sida adeegu hadda yahay iyo sida loo hirgeliyay xaruntaanna ha loogu sii dadaalo dhaqaatiirtii waa aragnaa ambalastii waa aragnaa loogu talagalay inay meel walba ay meelaha deegaanada badi gaarto ambalaasyadana waa lasoo badi doonaa xarumaha oo dhanna waa saasoo kale deegaanada laga sameeyey xoolahana taxadir gaara iyo xil gaaraan laska saari doonaa hadii laa yidhaha sida haddaba laysaga saaray yaa lasii dardargelinaya reer baxdo waxaan idin leenahay hambalyo horumarkiina diyaarsanaantiina horusocodkiina dowladduna waa idin garab taagan tahay sida deegaanada kale oo dhan baa loo garab taagan yahay wasaaradda xanaanada xidhifka daaqa dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay ka horlantay si loo hirgeliyo xarumo caafimaad lagu tagalu talaalo xoolaha deegaanada galmudug kuwaasoo laga hirgeliyay degmooyinka galmudug haatanna ay kamid tahay degmada baxdo degmooyinka la hirgeliyey waxaana qaybkaas sidoo kale degmada cadaado iyo sidoo kale guriceel iyo cagaalkacyo kuwaasoo laga hirgeliyo xarumo caafimaad lagu tagalu talaalo laguna daaweeyo xoolaha deegaanada galmudug